بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المعرف بالأداة فصل كان وفصل وأما المعرف كي لغو تعريفنا يي بالأداة أدادي فهو mucaraf kaasi almucarafu waa midka lagu tacriifiyey bilalifi alif iyo wallaami lam wahiya adaadaasiina qismaani laba qiibood waay cahdiyatun mid loo nisbeeyey cahdiya isla ogaasho waxa la isla ogyahay iyo wa jinsiyatun mid loo nisbeeyey jinsinimo wala cahdiyatu haddaba midda cahdiga loo nisbeeyey imaa lilcahdi isla ogaasho inay u sugnaatay wa cahdigaasoo addikriyi soo sheegid loo nisbeeyey horay loo soo sheegay naxw fii sujaajatin dhaladii dhexdeeda ku sugnaatay azujaajatu zujaajadana ka annahaa waa lamid kowkabun xidig oo kale duriyun ifaayo aw amase lilcahdi isla ogaasho inay u sugnaatay waay cahdigaasoo addihniyi maskax loo nisbeeyey naw id goortii oo humaa labadoodii filgaari godkii dhexdiisii ay ku sugnaadeen aw amase lilcahdi isla ogaashay inay u sugnaatay waay cahdigaasoo alxuduuriyi xaadiritaan iyo joogitaan loo nisbeeyey naxw alyowma maantidan ayaan akmaltu kaamilay lakum idinka diinakum diinkiini waaljinsiyatu jinsiyadda midda loo nisbeeyeyna imaa litacriifi almaahiyati jinsigii xaqiiqadiisii tacriifkiisii inay u sugnaatay waay naxw wajacalnaa waxaan ahaysiinay kulla shay-in shay walbo shaygaasoo xayin nool min almaa-i biyihii xaqiiqadooda xaggood ayaan ka ahaysiinay wa imaa liistiqraaqi alafraadi jinsigii afraaddiisii maashayntoodii inay u sugnaato waay naxw wa khuliqa waa la abuuray al-insaanu bani aadamkii daciifan haaluu yahay mid tabar daran aw listiqraaqi khasaa'is alafraadi jinsigii afraaddiisii khasaa'istiisii ama khasaa'istoodii maashayntoodii inay u sugnaatay waay naxw anta adiga oo keliya ay alrajulu nin ah cilman xagga cilmiga wa tubdalu waa la bedelayaa laamu al ali ashi laamteeda miimana loo bedelayaa fii luugati ximyari ximyar qolada la yidhaahdo boqoradii reer yamaaneed ayaa loo yaqaaneeye waagii hore luuqadoodii dhexdeeda ayaa laamtii waxaa loo bedelayaa miim almudaafu kii loo idaafeeyey ilaa waaxidin hal haggiisii min almacaarifi ka mid ah faslun wa ama almudaafu kii loo idaafeeyey ilaa waaxidin hal haggiisii oo minaadii tan xaggeeda ka ahaatay taasoo alkhamsati shanta fa naxwu ghulaamii addoonkaygii oo kale wa iyo wagulaamika niyahow addoonkaagii oo kale wa iyo wagulaamihii ninkii addoonkiisii oo kale wa iyo wagulaami zaydin zayd addoonkiisii oo kale wa iyo wagulaami haadaa ninkan addoonkiisii oo kale wa iyo wagulaami aladii kii addoonkiisi oo kale wa qaama abuuhu aabihiisii istaagay iyo wagulaami rajuli ninkii ghulaamkiisii oo kale wa waayahay musanifku raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahay almucarafu biladaati kii lagu macrifeeyey adaadi ayaa meeshaani kaga hadlayaa uu leeyahay wuxuu u sameeyey fasal wuxuu dhahay faslun kani waa fasal waana kii shanaad sooma qaybtii asag ka horreysay dhammaantoodii waa ka macrifo gaaban yahay oo ma gaarayo kan ugu macaariifta ugu macrifo yar isaga waay wuxuu leeyahay wa ama almucarafu midkii lagu macrifaynayay biladaati adaadii lagu macrifaynayay fahuwa mucarafkaasi hee almucarafu waa midki lagu macrifeeyey waaye bilalifi alifiyo walaami laam waay saas maxaa ka fiican aan dhahnay bial al lagu macrifeeyey waay wa hiya adaadaasi qismaani adaadana ashlay waay wahiya adaadaasi biladaati wa ama almucarafu biladaati allah dhah ayaa lasoo dhahay meesha loo celinayaa wahiya damiirka haddii damiirulgeyb uu yahay laabudda in meel loo celiya waay ma istaagi karo wahiya adaadaasi lasoo sheegay qismaani laba qiibood ay u qiibsantaha ashaani lagu macrifaynayo isimka waxay u qiibsantaa laba qiibood ashii waay ama adaadii waay adaadana ayada le loola jeedaah laba qiibood ay uqiibsantaa haye cahdiyatun al oo cahdi loo nisbeeyey isla ogaansho iyo wa jinsiyatun al oo jinsi loo nisbeeyey waay jinsiga hee loo nisbeeyey waay labadaasi qeybood ay uqeybsantaa arrintan jinsi waxyaabahan waxaan dhahnay min cilmi lmantiq ayuu ka mid yahay hasi ahaatee wuu adag yahay haddii marba mantiq yahay cilmu lkalaam oo dhib badan yahay waa yahay marka labadaasi qeybood ayaa ashi uqeybsantaa inay tahay cahdiya al cahdi ah oo lasla ogaa lasla yaqaano iyo jinsi al oo jinsiye ah waxyaabo badan kulminayso labadaasi qeybood ayaa ashi iyo adaade ayaa uqiibsamaysaa intaan ma fahamnay haye walaa cahdiyatu mid kastaba waa qiibsamaysaa marka cahdiyadiina way qiibsantaa saddex qeybood uqiibsantaa jinsiyadiina saddex uqiibsantaa la soco marka haddaba wuxuu dhahay walcahdiyatu haddaba midda cahdiga loo nisbeeyey hee imaa lilcahdi cahdi inay u sugnaatay waa cahdi inay u sugnaatay cahdigaasoo addikriyi sheegitaan loo nisbeeyey maxaa laga wadaa ashan hod waa cahdiya waa al lasla og yahay waay ashan hee waa al lasla og yahay yaa isla og kii hadlaaya iyo kii lala hadlaaya waa isla og yihiin ama anigoo hadlaaya iyo adiga aan kula hadlaayo waan isla ognahay mar walbo ninka hadla ama qofka hadlaaya i kana la hadlaaya ashaan waa isla ogyihiin waa isla yaqaanaan inay isla ogaadaan maxaa keenay waa la soo sheegay ayaga mar hore hee soo sheegay ayagoo mar hore soo sheegay ayaa mar labaad timaaday marka isim ayaa markii hore waxaa la sheegay asigoo nakiro ah isla markii isimkii ayaa la soo celinayaa asigoo alwato ashaan maxaa la dhahaa marka isimkan dambe hadda la keenay la socoto waa al ahdiya dikriya waay caadii maay ku tahay waa isla ognahay waay dikriyana horey loo soo sheegay isimkan ashan hadda ku jirto horay isin loo soo sheegay waay horay isin loo soo sheegay isin had cusub ma aha isim horay loo soo sheegay oo laisla ogaa qofka hadlaayo iyo kan lala hadlaayo isla og yihiin oo horay usoo sheegeen waaye isimkan ashan hadda ku timaaday idan ashan hee waa ashii laisla ogaa oo lasoo sheegay hore loo soo sheegay waay haddii waa isla ogna waa laisla ogyahay waay digriina horay loo soo sheegay waay haddaba isim asagoo nakira lasoo sheegay mar labaad haddii soo laabto asagoo al wato ashaasi isimkaasi ku jirto waxaad leedahay alcahdiya dikriya waayo isimkaasa macrifaynaysa marka isimka ayada hadda macrifaysay waa isim horay loo soo sheegay lis oglahay las yaqaana waa intaas ma fahamnay waayahay tusaaluu keenay marka bilmithaali yatadixu lmaqaal naxw fi zujaajatin الzujaaja allahu nuuru الsamaawaati wاlard mathalu nuurihi kamishkaatin fiihaa misbaaxun misbaaxun maa waay nakiro waay samaan almisbaaxu maxaa ku jira al almisbaaxudan dambe ashan ku jirto maxaa waay ahdiya dikriya see ku ognahay he misbaaxagi asagoo munakira ana soo maray kii haddan al lagliyey le waa kii hore la macrifeeyey waayo ashan lagu macrifeeyey waa al ahdiya dikriya waay waayahay fii zujaajatin azujaaja azujaaja tan dambe asha ku jirta maxaa waaye waa alahdiya dikriya maxaa dhacay hee isimkan almisbaahu ah waa isimkii hore fii azujaaja ah waa isimkii hore fii zujaajatinna kira ahana soo maray waay waa isla ognahay ashan marka waa alahdiya dikriya waay isimkan dambe macrifo asagoo nakirana waana soo maray haddii nakirana soo maray hadda asagoo macrifaa imaaday ashan ku jirto maxaan leenahay hee alahdiya dikriya waay maxaa dhacay hore usoo marnay zujaajadii hore soo marnay waay mid cusub ma aha azujaajatu zujaajadii tee tii aan soo marnay isna yaqaanay kana kii waay isimkii waay ashan ku macrifo waxaa lamid aan dhahnay kamaa arsalnaa ilaa fircauna rasuulan facasaa fircaunu arrasuul rasuulkan dambe ashan ku jirto maxaa la yidhahdaa ashaani caadiya digsee ku noqotay rasuulkan asigoo nakire ana soo maray qofku oo kan rasuulkan dambe i kan hore isku mid waaye waa kii fircoon loo soo diray oo ku caasiyey le waay mid kale ma ah taas ma fahamnay inta noo dhig fii zujaajatin azujaaja waayahay الزجاجة تظن دنبي ومبتدا خبر كيسا وانهاني جملة كدن بيسو كأنها كوكب دري إذا تاس وافهمني أو أمس للعهد عهد إني أسقناتو أي أحد قاسو الذهني ذهني يوم مسكح الله نسبه وان عهدي وانا قانا ذكري محلق وضا الذهني محلق وضا ومد hee caqliga iyo maskaxda laiskula og yahay horey looma soo sheegin isim horey loo soo sheegay maaha isimkan laakiin markii la sheegaaye al a la geliyey al haddii la gelin macrifu noqonaa ashaasi isimkan gashay waxaan leenahay isim laisla yaqaano waa isimkani in laisla yaqaanin waxaa keenay ashaan a keentay horey hee in lasla yaqaan waxaa keenay maskaxda dheh maskaxda keentay horey looma soo sheegin idan isim allaale isimkii al ku jirto horeyn aan loo soo sheegin hee maskaxda laakiin isimkaas wuxuu yahay laisla og yahay waxaan leenahay al caadiya dihniyan leenahay oo dadka dhan way yaqaanaan horey looma soo sheegin see loo yaqaanahe maskaxda lagu og yahay waxaas haddii la sheego waxaan inay yihiin dadka dhan way yaqaanaan ayadoo hore aan loo soo sheegin hadda saasaa laga wadaa aw amase lidihni dihigi inay usugnaatay waay dihnigaas lilcahdi dheh cahdi inay usugnaatay cahdigaasoo addihniyi dihni loo nisbeey oo maskaxda loo nisbeey waay tusaale naxw id humaa fi lgaari id waqtigii humaa labadoodii abubakar iyo nebiga iyo abubakar fi lgaari godkii dhexdiisay ku sugnaadeen godkii maxaa loo leeyahay god lama dhihin god dhexdiisa ku sugnaadeen lama dhihin god haddii la ilaha maxaa ah waa nakiro god kiiyaa la dhahay kii god kii dhexdiisa ku sugnaadeen ashan hadda alqaari ku jirto maxaan leenahay cahdiya horta waa laisla yaqaanaa in laisla yaqaan maxaa keenay caqliga maskaxdaa keentay markii aayaddan soo degaysay dadkii meesha joogeen way yaqaaneen godkii nebigi marka markii oo maka ka- ka haajiray madiine u haajirayay in asaga iyo saaxiibkiisii abubakar god ay galeen ku taa ku yaalo jabalkii jabal thoor la dhahayo dushiisii waa laisla yaqaanay meel kale ma godkaasi waa caan qofkaas maskaxdiisa ay ugu jirta in nebiga godkaasi u galay abubakar iyo isaga meeshaasay galeen waa la yaqaanaa laakiin hadda ka horna ma soo marin meeshaan hadda sheegitaan lakuma soo marin soo maha aayadda si loo soo socday id humaa fi lgaari god kiilay la dhahay he godkaas waa la yaqaana mu'miniinta dhamaan waa yaqaana muslimiintana ayagana godkaas waa yaqaana markii laisku sheegayo idan algaar ashan ku jirto waa alcahdiya dihniya waay waa laisla ogyahay in laisla ogaadana waxaa keenay maskaxda qof kasta maskaxdiisa ugu jirtaa waay id goorti oo humaa labadoodii filgaari godkii dhexdiisa ay ku jireen waay ama ku sugnaadeen humada waa mubtada filgaarina jara majruurka waa khabar aw amase lilcahdi cahd inay u sugnaatay waaye cahdigaasoo alxuduuriyi xaadiritaan loo nisbeeyey joogis loo nisbeeyey waay joogitaan loo nisbeeyey waayahay ee ama ashin waxay u sugnaataa hee cahdi iyo ogaal wax laisla ogyahay laakiin in laisla ogaado maxaa keenay isagana isagaaba xaadir ah waktiga hadalka dhacaaya ayaa isagaba xaadir yahay shaygan haddii waktiga hadalka dhacaayaba xaadir yahay isimkaasi asha ku jirta waxaan leenahay alcahdiya xuduuriya waba joogta idaaba joogta way joogtaa idan isim markaas si la joogo ashi lagu macrifeeyo waxaan leenahay alcahdiya xuduuriya waayo tusaale naxw alyawma maantidaan ayaan akmaltu kamilay lakum idinka diinakum lakum muslimiinta haddaad tihiin diinakum diinkiini waayahay diinakum diinkiini ayaan idin kamilay oo wax idin dhiman ma laha kamilitaankan nisbi miya mise xaqiiqi way marka niskiisii wax aayaddan ka ka dambeeyey waxaan leenahay hadda shaahidka xaggee way aan rabno alyawma asha ku jirta waay yowm waa macrifo hadda maxaa dhacay al ayaa ku jirto ashaasi alyawm ku jirto maxaan leenahay alcahdiya xuduuriya maxaa dhacay yoomkaani oo allaha waa idin kamilay diinkiin uu leeyahay yoomkii ay soo degaysay aayaddan waay waana yoon yowma carafa jumca ay tahay ayaa soo degtay bacd alcasri isla markaas ayaa marka yoonkan la sheegaayo ashan ku jirto waaba jooga maalintaasa la joogo xuduuri waybe asha ku jirta maxaa leenahay marka waa al caadiya xuduuriya sidaasi waay idan ashi cahdiga saddexdaasi qiibood mar waxaa lagu macrifeeyaa ism lesla yaqaano lasoo sheegay mar waxaa lagu macrifeeyaa ism hee lesla yaqaano laakiin hee maskaxda lagu og yahay marna ashan waxaa lagu macrifeeyaa ism oo xuduuriya markaasi la joogo ma la fahmay inta iyo dhig marka waljinsiyatu jinsiyadina madi jinsiga loo nisbeeyeyna imaa litacriifi lmaahiyati jinsiga xaqiiqadiisii tacriif tacriifkiisii ay- inay usugnaatay waa ayadan saddex u qaybsantaha mar ashan jinsiga waxaa lagu macrifeeyaa jinsiga xaqiiqadiisii ayadoo laisku baraayo jinsiga xaqiiqadiisii ayadoo laisku baraaya ayaa lagu tacriifinaya isimkaas jinsiga xaqiiqadiisii hee isim oo jinsigan xaqiiqadiisii tusinaayo ayaa lagu macrifeeyaa ashan horta jinsiyada waxaa maxay samaysaa isma lagu macrifeynaya soo maha isim nakiro ahaa ayaa lagu macrifeeyaa soo maahan saas waay asha mar walba wax baa lagu macrifeeya soo maahan waa isla ognahay haddaba ashaani mar waxay macrifo ka dhigtaa jinsiga xaqiiqadiisii jinsigan xaqiiqadiisii oo laga sameeyey hee ayaa macrifo ka dhigtaa marna waxay macrifo ka dhigtaa waa soo socotaa tartiiba waay tartiib midba midba gaarkeeda ku soconaynahay hadda ayadoo markaa ashii jinsiga ahay ee ashii oo jinsiga xaqiiqadiisii macrifo ka dhigtay ayuu rabaa marka hore inuu sheego waa tana wuxuu ku dhahay imaa litacriifi lmaahiyati maahiya waa xaqiiqo maahiya haddaad noosho xaqiiqo waay imaa litacriifi lmaahiyati jinsigii ad dhahayyaa mar walbo maxaa yeelay meesha jinsi ka hadlay laga hadlaa soo maa imaa litacriifi lmaahiyati jinsigii xaqiiqadiisii tacriifkiisii inay u sugnaato waay jinsiga xaqiiqadiis ayaa lagu baraa tacriif maxaa waay isbarid waay mar waxaa lagu macrifeeyaa jinsiga xaqiiqadiisii isbaradiisa jinsiga xaqiiqadiis in lasbaro darteeda ayaa loo geliyaa ismkaas tusaala naxwu wajacalnaa min almaai kula shayin xayin wajacalnaa hee jacala mar habanaana dhahnay laba in laga dhigo macna bimacnaa khalaqa iyo bimacnaa sayara bimaanaa sayra markay noqoto mafcuulkeeda koowaad kula shayin kula wa keeda labaad min almaa haddii laga dhigo hee bimacnaa khalaqana hal mafcuul ay qaadanaya waa gartay he min almaai naftirka haddii la jara majruur way jara majruurka naftirkiisiba heh mafcuulun bihi booskiisa u yaala inta badan maxalkiisi mar walbo waa nasbisan yahay maxa ahaan laakiin midba meeshi marba meeshii la joogo alla fiirina maraha qaarna mar dambe dib u dhigo insha allah waayahay haddaba marke wajacalnaa waxaan ahaysiinay kulla shayin shay walbo shaykaas oo xayin nool hee min almaa-i biyihii xaqiiqadooda xaggooda ka ahaysiinay waa ama wajacalnaa waan abuurnay kulla shayin shay walbo xayin oo nool min almaai biyihii xaqiiqadooda xaggooda ka abuurnay maagana mar laba macno lagu fasiraya mar waxaa loola jeedaa manidi shay walbo hee minada xaqiiqadeedan ka abuurnay mar waxaa loola jeedaa shay kasta bimacnaa biyi waayo biyihii xaqiiqadooda dho oo shay walbo biyihaasi la-aantoodii aan noolan karin ayaa marna loola jeedaan dhahnay biyihda xaqiiqada ah waayo si kasta ha ahaatee haddii mini la dhahana mininimada xaqiiqadeedaan ka abuurnay haddii biyi la dhahana biyi xaqiiqadoodan ka abuurnay sidaasa loola jeedaa hadda shaahidka hagee waay min almaai wax walbo waxaan ka abuurnay min almaai biyihii xaqiiqadooda xaggoodan ka abuurnay almaa asha ku jirto maxaan leenahay al jinsiya oo litacriif lmaahiyati ashaani waa jinsi maxaa laisku baraya lagu lagu macrifaynayaa jinsiga xaqiiqadiisii jinsiga xaqiiqadiisa laisku barayaa oo shay walbo waxaan ka abuurnay biyaha xaqiiqadoodii biyinimada waay biyinimada waay biya bi biyo kasta ma aha biyaha waa badan yihin soo maaha ha biyaha waa badan yihiin biyaha aadii la abayo waa biyo biyaha bani aadamka laga abuuray waa biyo candhuufta waa biyo ilanta waa biyo ha biyo waa badan yihiin biyahaasi markii laisku daro hee xaqiiqadoodii waay biyahaas biyaha dhan maahane biyahan biyinimada asal oo xaqiiqada ay u leeyihiin oo biyinimada ah ayaa laga abuuray waay waxaan mantiqa ayaga oo aan la gaarin si fiican looma fahmi karo laakiin saas waay biyaha xaqiiqnimadooda ayaa laga abuuray jawharta biyaha xaqiiqadooda ah ayaa wax walba ka abuurnay waay hadda marke maa in asal ahaan maxay ahayd nakiro soo maha waayahay ma ayadoo markii hore nakiro ah haddii marka ashan ay gasho ashaani waa aljinsiya oo tusinayso in macrifanimada shayga xaqiiqadiisii ku tusinayso waxaa la mid a carabta qoolkooda ay dhaheen wاlrajulu khayrun min almar'a wاlrajulu khayrun min almar'ati waa yahay wاrajulu ninka khayrun min almar'ati naagta xaggeeda ka khayr badan yahay haddii la dhaho daahirkaasi la qabto meesha maxaa ka soo baxa wax qaldan soo maa he nin kastoo la arko naag kastoo ka khayr badan yahay haddii la dhaho waa sax maaha waa qalad ha waa qalad gaal iskaba dhaafee dadka muslimiinta ah iyo gabdhaha muslimiinta ah marka laku laisku fiirsho gabar oo dhowr qof muslim ah ka khayr badan ay jirto soo maha shaka kuma jirto shaka kuma jirto gabdho badan oo rag badan ka khayr badan waa jiraan xagga camalka iyo dadaalka wax walbo laakiin hadda saas lagama wado waxaa laga wadaa alrajulu hee regnimada xaqiiqada oo regnimada ah hee oo jinsu rijaal ah khayrun min almar'ati balaa naagnimada xaqiiqadeeda naagnimada xaqiiqadeeda ninnimada xaqiiqadeeda waxay ka khayr badan tahay naagnimada xaqiiqadeeda ka khayr badan tahay laga wadaa waxaa laga hadlaaya ma aha ninkii naagta hee xaqiiqada regnimada oo ilaahay ku abuuray ah iyo xaqiiqada dumarka ilaahay ku abuuray ah haddii laisku fiirsho labadaasi jinsi waxaa khayr badan hee jinsi rijaal wuxuu ka khayr badan yahay jinsi nisa laga wadaa hadda marka xaqiiqada iyo wixii kale waa la kala fahmay la tahay haddii ninkii waa ku khayr badan yahay naagta aan la dhahaynin waxaa laleeyahay oo la leeyahay hee rajulnimada waxay ka khayr badan tahay dumarnimada maxaa laga hadlaa marka xaqiiqadoodii waay rag waxii laga abuuray oo asalka ah oo xaqiiqada ah iyo naagta waxii laga abuuray abuur xaqiiqada ah ama ragnimada iyo naagnimada markii laisku fiirsho asalkeed ama xaqiiqadeedii waa khayr badan ragnimada xaqiiqadeedii waay waxay ka khayr badan tahay naagnimada dumarnimada xaqiiqadeedii saas waay hadii lasoo dhaweeyo waa gartay wa ima listiqraaqi lafraadi kii labaad waay waimaa liistiqraaqi alafraadi jinsigii afraaddiisii maashaynteeda inay u sugnaato waayo ashan ashi mar waxaa lagu macrifeeyaa jinsiga xaqiiqadiisi mar labaad maxaa lagu macrifeeyaa jinsiga afraaddiisii ayaa lagu macrifeeyaa jinsiga afraaddiisii jinsi afraaddiisii lagu macrifeeyaa waxaa lagu macrifeeya maxaa loo istiqraaq maxaa la wadaa maashayn waay wax meel ashii noo yaqaanay usuul fiqi markii la joogo hee cumuuma faa'idaynaysa ash waa jinsiya cumuuma faa'iidaysa tii la dhihi jiray waay tii way tan mar labaad marka waxay macrifaynaysaa jinsigii afraadiisii ayay macrifaysaa jinsigii hee jinsiga afraadiisii oo dhan ayaa macrifaysa oo isimkan oo ayada galayso ashan galayso afraadi oo dhan ayaa soo galaya ayaa wax ay ka tagayso lama arkaayo waay isimkan oo jinsigaani magac looga dhigay haddii ashan gasho hal fard ka fakanayo oo ka baxayo isimkaasi ashan markii la geliyo ka baxayo ma jira laga wadaa wa imaa liistiqraaqi afraadi jinsigii afraadiisii maashaynteeda inay usugnaato oo lagu macrifeeyo waayo sida tusaale naxw وخلق الإنسان ضعيفا وكلا ها سورة العصر إنما كجري والعصر إن, إن الإنسان لفي خسر وكلا سأترى تبدل كذا حق لي كرا كل ولي هذا ويه نعو وخلق ولا أبوري الإنسان إنسان كي يبني آدم كي يلا أبوري ضعيفا هل إيهي مت تبردرا خلق وفعل ماضي mغayr siga alinsaan waa faacilna bilfaacilki daciifan waa xaalo haddaba shaahidkaagee way alinsaanu asha ka go insaanun insaan maxaa lagu magacaabaa jinsi oo dhan soo maha oo bani aadam ah ya ashan haddii aad geliso hee wax allaala wixii bani aadam oo dhan waa soo galayaan oo bani aadam kulligiisi insaanka kulligiisi waxaa laga abuuray waa la abuuray asagoo daciif ah qof kasta hooyadiisii markii soo dhashay hee xoog le ordaaye dhashay ma jiraa maya isagoo tacbaana daciifya igu dhashay qof wax yar haa hal minid niskeeda hadda ilaahay ka maarmi karana bani aadan ah ma jiro mar walbo idan qof daciif ah ee aan ahayn ma jiro waay is idan ashaani oo al insaan ku jirto waxay istiqraaqaynaysaa oo shamlinaysa oo kulminaysa oo kullii soo qabanaysaa wax kastoo insaana inay yihiin daciif waay mala fahmaysaas waka waquriga waa la abuuray alinsaan insaankii daciifana la abuuray idan asha ku jirto alinsaan waa aljinsiya istiqraaqiya maxay maashaynaysaa istiqraaq qarqinaysaa insaan oo dhan in la abuuray isagoo daciifa wax ka fakanayaa ma jirto hata alambiya kulli waayahay aw amase liistiqraaqi khasaa'is afraadi tii saddexaad waayo ama ashi jinsigii waxay macrifaysaa hee afraad sifaadoodii afraad khasaa'is maxaa la wadan dhahne meeshan sifaad afraadii sifaadoodii jinsigii afraadiisii sifaad ay leeyihiin ayaa istiqraaqisaa ay macrifaysa macrifo ka dhigtaa haddii jinsi oo afraad afraad jinsigii afraadiisii sifaad ay leeyihiin isin ka hadlaaya haddii ashi ay gasho way maashaynaysaa ayadana sifaadaas waay macrifay ka dhigay aw listiqraaqi khasaa'is alafraadi afraadi sifooyinkood aw listiqraaqi khasaa'is alafraadi jinsigii dheh jinsigii afraadiisii sifaadoodii maashayntooda inay usugnaatay waa inay maashayso sifaadda waay sifaadda maashaynaysa afraadda maaha afraadda ayadoo maashaynayso tii hadda soo maraynay labaad waay tan laakiin maxay maashaynaysaa sifaadda afraadda sifaadooda jinsigaas afraaddiisii sifaadoodii waay nacow tusaale naxu anta adiga oo keli ah ayaa niihow arrajulu nin ah anta adiga ayaa arrajulu nin ah nin waa adiga maxay see ku noqotay cilman min cilmin xagga cilmiga waayo arrajul maxaa waaye waa jinsu rijaal soo maha waayahay jinsu rijaal oo dhan ninkan miya marka saas laga wada miya maya hee jinsu rijaal sifaada oo sifooyinka qaar ka mida ay la gaar ay noqdeen ayaga adiga ayaa kulmiisay way gaar ahaan hagga cilmi ahaan cilmiga markii loo fiirsho dadka kuma sinnaa soo maa way cilmigoodi way kala badan yahay ilahay wuxuu dhahay wafooqa kulli dii cilmin caliim waay waayahay ayadoo saasay tahay marka dadka cilmigooda qaar ka mida waxay yaqaanaan fiqhi qaar naxwo qaar tafsiir qaar xadiid intaasay yaqaanaan ninkan laakiin wax allaala wixii rag a meesha joogo cilmigii ay yaqaaneen kulli wuu yaqaana asaga cilmi oo dhan ma ahaya laakiin wixii meesha joogo hee oo cilmi yaqaano funuun kala duwan garanna yaqaanaan wixii yaqaaneen oo dhan asaga wuu haayaa waa dhici karta soomaan waa dhici karta caalim weyn waa dhici karaa haddaba marka ninkaasaa leeyahay adigaaba nin ah saa nin ku noqotay he jinsu rijaal adiga nin u ah saa ugu noqotay he cilmi xaggiisii waay ha nin sidii la rabay oo cilmigu sidii la rabay oo funuuntii meeshan dadkan yaqaaneen ururiyey waa adiga waayo saasaa loola jeedaa marka rijaashan kale cilmigii yaqaaneen oo awsaaf sifa wasfiga ah aday ku sifaysneen oo cilmiga ah ayuu maasheeyey ninkaani in ninkan maasheeyey ee dham waxay meeshan joogo cilmigooda kulligood uu yaqaanan maxaa tusinaa asha ku jirto waay jinsiga oo rijaal ah raj- rajul ah ashaas ayaa tusinaysa naxw anta adiga rajulu nin ah cilma min cilmi xag cilmiga waay waa tubdalu waa la bedelayaa laamu al al laamteeda la bedelayaa al laamtii ku jirtay ayaa la bedelayaa miimana loo bedelayaa fii luqati ximyar ximyar luuqadoodii dhexdeeda waayo qolada ximyar la yidhaahdo oo reer yamaneed ah boqoradoodii ahaa ayaa ahaan jireene luuqad gaar ayay lahaayeen luuqadoodii dhexdooda markii laamtii waxaa loo bedelay hee waa loo bedelayaa dheh miima loo bedelayaa arrajulu haddii la dhaho maxay dhahayaan ayaga amrajulu almara markii la yihahdo maxay leeyihiin amara meel allaale mesh ashi waa ku dhawaaqeen laakiin laamkii ayaa miim u bedelayaan a ayaa nim u bedelayaan luga fii luqati ximyar wa xamiiraas ku dhihin ya fii luqati xamiirin nin akrinay mato mi hadda kor saas dhahal dhahay fii luqati xamiirin fii luqati xamiirin hagee loo raaca dameer miya yabo ximyar de iska ilaaliya fii luqati ximyarin waay saas ay u yaqaanaan culimada nuxaad waxay ka sheegaan aan dhahnay inay dhaheen xadiisnimo ayaa ay u sheegeen laakiin kama ansaxin nabiga alayhi slat slam laysa min imbirim siyaam fi safar ama nin birim siyaam fi safar ayay dhaheen ama nin birim siyaam fi safar ha samafal safar soonka safar gudihiisa samaynaya samafal ma aha miya ayaa nebiga weydiiyey inay dhaheen nebigana muxuu ku jawaabay laysa min imbirim siyaam fi safara nebiga dhahay laakiin ayaga jawaab su-aal ahaan maxay soo jeediyeen aman imbirim siyaam fi safara fim safar maxay maxay ula jeedaan macnaheed fasir bal amin aman imbirim siyaam fihim safar macnaheed maa waay soon oo safar dhexdiisii ahaaday samafal ma aha miya hamzatul istifhaam waay nebigina wuu u jawaab waxay dhaheen lugadooda kula hadlaye laysa man imbirim siyaam fihim safar laakiin inama kama sugna didkoo daciif allah saas laakiin in luuqadooda saas ay tahay waa sax ama xadiid ahaan ayaa aan sugnaanin المضاف كيلو إضافي بوداي مصنف إلى واحد من المعارف كمدة فصل وأما المضاف كيلو إضافي إلى واحد هل هجيس لو إضافي من هذه تن كمدة تاسو الخمسة شنطة فالنحو غلامي أو كلوي أسأل لو إضافي ضمير متكلمة إيا وغلامك غلام كادي أو كلوي أسأل لو إضافي ضمير مخاطبة إيا وغلامه غلام كيسي أو كلوي أسأل لو إضافي ضمير غائب أوي سد هذا ضمير iyo wagulaami zaydin zayd ulaamkiisii isagoo loo idaafeeyo calam iyo wagulaami haada kan ulaamkiisii oo kale isagoo loo idaafeeyey ismushaaro waay iyo wagulaami aladii qaama abuuhu kii aabihiis istaagay ulaamkiisii isagoo loo idaafeeyey ism mawsuul maca ism mawsuul maca silatihi waa aayadii kulli wagulaami aladii iyo kii ulaamkiisa oo kale qaama istaagay aabuhu aabihiis way iyo wagulaami rajuli ninkii ulaamkiisii oo kale way maxaa loo idaafeeyey kii al ku jirta almucarifu bilal kii ku jirtay waay waayo macaarifta waxaan dhahnay lix wa toddoba waan dhahnay culimada qaar waxay gaarsiiyaan toddobo maxaa laga tagay nakira maqsuud waaye taas meeshan kuma sheegin taasuu ka tagay idan ka mid kii u dambeeyey waa kan kii shan kii lixaad waaye kan loo idaafeeyey af shantii mid ka mid ah mid kastoo kii isaga loo idaafeeyey ayaa martabadiisii u tagaya ilaa damiirkii loo idaafeeyey uu tagayo alan booskiisii u dhahnay waa madhab لبا مذهبات كلام يكون جيران باب المرفوعات من الأسماء والله سبحانه وتعالى